bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal maalin wanaagsan jimco wanaagsan kusoo dhawaada warka radio wardheer oo dhan dalalka soomaaliya jaban ayaa ku heshiiyey xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal kadib markii kun uu dhex maray madaxweynaha dalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi jaban shinzo abe xilli madaxweynaha soomaaliya uu booqasho ku joogo wadanka jaban fasaxabeed kasoo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu ka qayb galayo shir looga hadlayo arrimaha soomaaliya kaa oo ka dhacaya yokohoma waxaana shirkaas sidoo kale ka qayb gali doona dalal kale oo dhowra oo arrimaha dalka soomaaliya daneeyo waa shirkii shanaad oo looga hadlayo horumarinta dalalka africa oo dhacaya kowda juun ilaa iyo saddexda juun oo maalinta beritaa bishaasina ay bilaabmayso saxbadeedka ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu mahad celiyay dowladda jabaan taageerada ay siiso dowladda soomaaliya waxaana jabaan ay sheegtay in ay kaalmo siin doonto dowladda soomaaliya si loogu guulaysto nidaamka dowladnimo ee dalka soomaaliya iyadoo ay soo baxayeen muddooyinkii ugu dambeeyey warar sheegaya in xubno ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya marka howlgallada amniga lagu sugay magaalada muqdisho ay sameynayaan ay laaluush ka qaataan ciidankaasi qaarkood dadka lasoo qabto oo dabadeedna la sii daayo markii wax xoogaa ay dadku iska bixiyaan ayaa haddaba arrinkaasi waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya mudane cabdikariin xuseen guleed waxa uu sheegay wasiirku in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan cid kastoo ku cadaato falkaasi maxamed nuur amiin ayaa warbixintan magaalada muqdisho ka soo diray wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed waxa uu sheegay in tillaabo sharci ay ka qaadi doonaan saraakiisha ama ciidamada ay ku caddaatay in lacaga laaluusha ay ka qaataan xilliyada howlgallada lagu jiro dadka lagu soo qabto howlgalladaasi ee lala xiriirinaya inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed ayaana sheegay in tillaabo laga qaadi doono dowladana isugu mid ay noqon doonaan askariga lagu qabta asigoo laaluushka qaadanayo iyo ninka shabaabka ah ee dagaalka ay kula jirto dowladda soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka soomaaliya ayaa sheegay in shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay in ay soo caddeeyaan cid waliba oo ka qaadata lacagaha laaluushka ah xilliyada howlgallada lagu soo qabta carruurtooda wuxuuna sheegay in qofka shacabka soomaaliyeed haddii uu dembiilo noqdo la horgey doono sharciga haddii wax dembiya lagu weyno dib uu heli doono xorriyadiisa wuxuuna ugu digay in la bixiyo lacagaha laaluushka ah sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka soomaaliya ayaa ka hadlay maamul goboleedyada muddooyinkii ugu dambeeyey looga dhawaaqayay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaas oo tiro maamulaha looga dhawaaqay iyadoo uuna ku tilmaamay maamuladaasi kuwo ah sida ilmo sharci darro ku dhashay ee dowladda soomaaliyana aysan aqoonsan doonin waxa uuna sheegay in laga warsugi doono go-aanada ay ka gaaraan baarlamaanka soomaaliya hindisaha ay hordhigeen haatan ee ka hadlaya qaabka loo dhisayo maamul goboleedyada dalka soomaaliya
Mexico.
hadalka wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose hadalhaynta ugu badan ay ahayd maamul goboleedyo isbarbar yaacaya kuwaasi oo tiro madaxweyneyaal ah loogu dhawaaqay halkaasi iyadoona laga cabsi qaba in halkaasi dagaalla ay ka qarxaan inkastoo haatan magaalada kismaayo ay weli ku sugan yihiin wafdi dowladda soomaaliya ka socda oo heer wasiir ah kuwaasoona lagu wado in ay gogol dhigaan shir weynaha ka dhici doona magaalada muqdisho ee ah dib u heshiisiinta iyadoona maamulka axmed madoobe garabka uu hogaamiyo ay sheegeen shirka dib u heshiisiinta uu u dhexay doona oo keliya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulkiisa balse cid kale aysan ka qaybgeli doonin lamana oga sida xal loogu heli karo arrintaasi oo ay dhammaan kaga soo qaybgeli karaan dadka ku dhaqan deegaanada jubbooyinka shirka ka dhici doona magaalada muqdisho maxamed nuur wardhe redio muqdisho
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan dhegeystayaal waa redio wardheer golaha wasiirada dowladda soomaaliya oo uu shir gudoominayey ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shidon saacid ayaa ansixiyey hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adda maareynta musiibooyinka soomaaliya waxaa sidoo kale golahu uu ka dooday laba hindiso sharciyeed oo dib lagu celiyay guddiyo farsamo si ay usoo ebiyaan inta aan golahu ansixinayn hindisharciyeedka dhismaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa waxaa soo gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha ee amniga qaranka waxaana uu sharcigan qeexaya qaab dhismeedka iyo howlaha cayiman ee hay-adan oo muddo hal san iyo lix bilood ah si kumeel gaar ahaan ku shaqaynaysay hay-adda ayaa ka horgalaysa maareynta musiibooyinka dabiiciga ay ka mid yihiin abaaraha iyo daadadka ka dhaca soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay muhiimada sharci dejinta dalka oo tilmaamay mid waxtar weyn u leh dibudhiska soomaaliya isagoo dhanka kalena ugu baaqay golaha baarlamaanku inay gudbiyaan oo ay meel mariyaan shuruucda xukuumaddu ay hore usoo gudbisay degmada johor ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe xalay waxaa lagu dilay gudoomiye waaxeed ka mid ah xaafadaha magaalada johor waxaana ciidanku ay sameeyeen howlgallo kadib dilkaasi markuu dhacay maxmed nuur amiin ayaa warbixinta magaalada muqdisho kasoo diray waxaa habeenkii xalay ahaa magaalada johor lagu dilay allaha u naxariistay xuseen cabdulaahi cumar oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta degmada johor ee gobolka shabeellaha dhexe xilli salaadii maqrib uu kusoo dukaday masaajid ku yaala gudaha xaafadda uu ka ahaa gudoomiyaha dadka ku dhaqan degmada johor ayaana sheegaya in dilka ninkani mas-uulkaha ay ka dambeeyeen laba dhallinyara oo ku hubaysnaa buskoolado ayagoona falka markii ay geysteen kadib ka baxsaday goobtaasi allaha u naxariistay xuseen cajiib ayaa ka mid ahaa dhallinyaradii hore ee isboortiga ee magaalada waxaana dhowaan loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha dhexe yuusuf cabdi cabdulle ayaa waxa uu ka warbixiyey dilka loo geystay mas-uulkani ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar ee xarunta gobolkaasi haddaba dilkaasi kadib waxaa habeenkii xalay ahaa howlgallo ilaa saaka ay wadeen ciidamada ammaanka ee magaalada jowhar lagu soo qabtay dad kor u dhaafaya boqolaal ruux kuwaasoona lala xiriirinayay in wax gacasaara ay la lahaayeen dilka habeenkii xalay ahaa loogu geystay magaaladaasi allaha u naxariistay gudoomiye waaxeedkan ka tirsan maamulka degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda maamulka somalilan maxamed cabdulaahi cumar oo kulanka xubno ka tirsan qaramada midoobe kula qaatay magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya ayaa sheegay in maamulka somalilan ay dowladda soomaaliya kala hadlayso isfaham dhinaca hawada ah oo dhowaan dhex maray qaramada midoobe iyo soomaaliya taasi oo si toos ahna loogu wareejiyey maamulidda hawada soomaaliya dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi cumar ayaana xusay in isfahamka aan lagala tashan maamulka somalilan qaramada midoobena ay ku fududaatay in hawada soomaaliya ay ku wareejiso dowladda soomaaliya dhowaan ayay ahayd markii qaramada midoobe maamulka hawada soomaaliya si toos ay ugu wareejisay dowladda federal federaalka ee soomaaliya iyadoona ay xusid mudan tahay in maamulka somalilan ay ka biyo diideen dowladda soomaaliya in lagu wareejiyo kontaroolka hawada soomaaliya soomaaliya ayaa waxa ay aqoonsiyo caalamiga ka heshay tan iyo markii ay ka baxday kumeelgaarkii wadamada caalamka iyadoona soomaaliya haatan lagu tixgeliyey inay tahay dowlad dhammaystiran aan cidna lagala tasha doonin waxaa loo madax banaanaynaya dowladda soomaaliya maxamed nuur wardhe redio muqdisho warkii waad ka dhegaysanaysan radio wardheera kheerta qiimaha qadarinta inaga mudan waa nageenta